waa tahay khiyaarta hawadaan nagala soconasaay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ciiga dot com degmada wurir maanta waxaa ka dhacay kulan balaadhan oo iskugu yimaadeen oqaasha deegaankaasi waxgaradka iyo weliba garad abshir saalax iyo wasiiro ka socday maamulka somalilan shabakada wararka ciiga dot com ayaa taleefonka degmada werwer galabta kula xiriirtay garaad abshir saalax oo ka mid ah ismada gobolada soor sanaagicayn kana qayb galay shirkaasi ceeg dadkam ayaa wadisay garaadka inuu faahfaahin naga siiyo waxyaabihii shirkii maanta ka dhacay degmada woodward looga hadlay
ma wa salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkii waa dee maanta furmay si fiicanna runtiisa waa wa waa u furmay waxyaalaha dee laga wada hadlayna waxaa kamid ahaa sidii ciidamadan halka jooga degmada woodod somaliland looga qaadi lahaa dadkii markii ciidankani meesha yimi dhibaatadu ka soo gaadhay ama kudhi ku dhaawacmay arrintaas maaragtayna in la xalilo oo meel loo sameeyo in ragii dadkii berigii halka lagu qaqabtay maxaabiistii la qaqabtay lalaa weli waa la xukumay agisaan maqlayne waa la xukumay nimanka dadkana la cafiyo la soo daayo waxyaalahaasa ugu muhiimsanaa waxyaalihii laga wada hadlay waana aad iyo aad ba lasaga afkartay sigood haddana guddi farsamo oo labada macduul ka kooban labada labada xagga ka tegi iyo xogay raggii halka joogay reer woodwood baa la qaybiyey oo wada fadhiya wixii gebagabadii soo dhamaynaya arrimahaas meel meel fiican bay maraya arrinta meel aad iyo aad fiican bay maraysaa wasiir waxaad anada garad waxaad sheegtay inaad saddexdaa qodob aada codsateen runtii waa saddex qodob oo dadku aada u baahnaa loona lasoo dhaweeyey loogana hadlayo deegaanka buuhoodla iyo goboladaba si weyn ma idinka aqbaleen garaad inay idiin soo deynayaan maxaabiistaasi inay ciidamada qaadayaan iyana bixinayaan magdhowda saddexdaasi aada soo jiriseen idinku ma maxay ka dadeen wasiiradu ma idinka aqbaleen
waa aqbaleen waa ogolaadeen marka sidii hadda loo geli lahaaba guddi loo qabsado guddi labadii qolada ka kooban marka guddigaasa laga sugayaa go-aanka u dameeyey hadii lahay garada abshir saalax waxaad ka mid tahay ismada gobolada sool sanaag iyo cayn iyagu maxay ka hadleen dhinaca maamulka somaliland wasiirada idin yimi markay maanta werida idinku yimaadeen aad shirteen maxay ka hadleen waxay soo qadeen ba la yidhi dhinaca s s c markay ka hadleen arrimaha maxay ka yidhahdeen iyo xaaladda nabadgelya deegaan guud guud ahaan deegaanka maxay ka dheheen
waxba dhinacaas saasa kagu kama idhan waxba kama hadal caynkaas marka waa un dee sidii loo soo dhaweeyana aada iyo aad bay say ugu raaligeleen wasiirka hashaadhiga maanta la warisaa la yidhi dee ka eeg meelaha ka eega maaragtay idaacaduu ku jiraa
garad haddii adigu aad naga waranto maadaama idinkii aad tood kafool kafool wada hadasheen maxay idinku ay idiin sheegeen ay dhinaca somaliland maanta idinku qodobada aad u gudbiseen iyana maxay idiin soo gabdeen oo ka hadlin
dee oo nabadgelyada in la adkeeyo una maaragtay meel kasta la joogo wixii lasku dadka la maaragtay soo dhex marana laga wada hadlo oo maaragtay nabadgelyo lagu dhameeyo iyo wada hadal wax kasta oo maaragtay laga hadlo laba dhinacba garaad abshir saalax shirkan degmada werwer ka soconaya iyo wasiirada maamulka somaliland ayimi dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in beeshii guulad garaad barka somaliland ay u socoto wasiiro iyo xil ka doonayso ciidamadan iyo la qaadayo iyo arrimahan waa iska yihiin meel dhexe maxaad eedeynta inta lag ay wararka la saddex mariyo adigo ad kaga jawaabasa garaad
waxba kama jiraan waxaas oo dhan waxba anagu hadeerto wax codsi aanu aanu hadda maaragtay dee noocaasa oo aanu weydiisana ma ka hadalay ma jirto been weye marka maxay tahay muhiimada shirkan werwer loogu qabanayo ee beesha keligeeda iyo maamulka somaliland in wada shirayaan maxaa maxaa se ismadii kale deegaanka buuhoodle aad isku saaxiibada haydeen ismadan wada haydeen maxay shirka uga soo qaybgeli waayeen maadaama qodobadan saddexda qodob muhiimka ah shirka looga hadlay garaad waa maqleen dee ismada waad ogtahay ismada buuhoodle kuwii kuna ku maqnaa dhinacaas ku maqnaa dhinaca bariga arrimihii ka dhacay maaragtay waa kuwii horti laba ismi ku maqnaayeen idanka soo hareena dee salaan buraalo waa gara salaan buraalo isaguna u yeeshay marka waxa dhibaato ay ku maqan yihiin maaragtay ma jirto hadday joogi lahaayeen way soo wada raaci lahaayeen wakiil marka dowlaha kusaalahayn kaasu maqnaa marka garaad abshir maxay tahay garaad abshir saalax rajada aad is leedihiin waa laga qabaa idinku inay ciidamadani ka baxaan degmada wedhowr oo aad in badan doonayseen mayd leedihiin raje maantay idinku dhowdahay in deegaanka ciidankii laga raro oo aad shirkii maanta kaga hadasheen rajo weyn baan ka qabnaa boqol kiiba boqol ha garaad dad badan oo haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka ceer dotcom oo gudaha iyo dibadaba jooga gaar ahaan dadka dibaddu waxay aaminsan yihiin in garaadku inta badan lagu lagu daawacay warbaahintu in garaadku beesha isaga uu somalilan u gacan gelinayo hormood u yahay eedeymaha adigu ka shaqisyahaan garaad maxaad mar kale kaga jawaabaysaa garaad abshirow
war waxba kama jiraan waxaas wariya waanay kuu sheegada anagu somaliland waxaanu ka rabno iyo waxaanu maaragtay si ka doonano dama aanu jirto keliya waxaanu rabnaa nabadgelyo in lagu wada noolaado dee maaragtay sidaa kuu soo sheegay ciidamadana degmada laga qaado oo maaragtay dee laga qaado laakiin ma wixii dee dadku ay isu yimaadaanna wadahadal iyo gobol lagu dhameeyo xabadinaane xal ahayn waxba keenayn cidna faa'iido ulahayn marka waxaanu hadda somaliland ka rabnaa annagu oo oo gaar oo maaragtay istusisa maanu jirto marka garaad shirkan intii soo sii soconayaa mar haddaad noo sheegtay aad u sheegtay ceer dotcom in guddii farsamo la qabtay inteebaa laga yaabaa inuu shirku sii socdo waftigana ku sugnaan degmada woodward
waa soo dhaqsaan u filan amisu soo dhamaaday haddii alaba sida ugu dhaqsaa badan leh dad badan ayaa ugu dambeyntii iminka kaa dhegeysanaya shabakada wararka ceer dotcom oo dibadda ku sugan iyaga maxaad fariin u darasaa ama gudahaba oo aan shirkan ka soconaya degmada woodward iyo arrimahan inta badan isha ku haya maxaad u sheegaysaa garaad iyaga
waxaan u sheegaya waa salaamayaa horta dadka soomaalida meel kasta joogada waa salaamayaa waaan salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu o arrimaha iyaga inaanu maaragtay dadku waa isqabtaa waana dee waa waxbaa dhex mari kara in marka dadkuna dad kala maarmaya ma aha oo meel kasta hala jooga somaliland hala aado ama puntland hala aado ama meel kasta hala aado dad kala maarmaya ma aha wixii marka un lasugu yimaadana in wadahadal iyo gogol iyo khadgeliyo lagu dhameeyo haweenaha somalilandna waa kii ku dhawaaq oo yidhi kuwa baan dhigaynaa kuwa baa la dhigayaa oo markaa wadahadal xabada cidna waxba tari maysa lagu dhameeyo katii baanu anagu samaynay gogoshii annagaa dhignay arintaasaanu u dhignay arrinteena meelka camba noo maraysaa garaad abshir saalax oo garaad abshir saalax maxamed oo kamid ah eesimada gobolada sool sanaag iyo cayn oo khadka teleefonka uga warramaya shabakada wararka ceer dotcom isagoo ku sugan degmada wedhowr garaad aad ba mahadsan tahay waa mahadsantahay salaam